gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada balcad maxamed cabdulaahi axmed ayaa ka warbixiyey muddooyinkan dambe qiimeyn ay ku sameeyeen xaaladaha caafimaad ee tuulooyinka hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe isagoo sheegay in ay ku yaryihiin xarumaha caafimaad ee lagu dabiibo dadka danyarta ah waxayna inta badan adeegsadaan goobaha caafimaad ee gudaha degmada balcad ku yaala xaaladaheeda caafimaadna kulleyn walow hay-ada fara badan ay isku horeen inay dhanka caafimaadka ay wax ay ka qabtaan haddana kulleyn dadkii deegaanka iyo dadkii soo barakacayba intaba xaaladahooda caafimaad waa kuwa markaas si wanaagsan loola socday aadna u wanaagsan tahay wallaahi tuulooyin fara badan a jiraan oo xaruuma caafimaad aanan lahayn kuwa leh oo markaas xaruuma caafimaad ku yaallo oo haddana aanan shaqeynayna way jiraan ka jiraan aawooda laakiin inta badan tuulooyinkan hanta degmada balcad ku xeeran malaha wax goobo oo markaas caafimaad ah balse siyaasiya degmada ku yaalo isbitaal degmada markaas dhawaantan laga furay oo maamulka degmada iyo bulshada deegaanka ay iska kaashadeen dhisidiisa oo iyo hay-ado kaleo garab lagu siiyey intaasa ku yeelan hadda kulen dadka kuwii meelaha jirana loosoo gudbiya walow qalab dhamaystiran aysan haddana oolin balse xaaladaha gargaarka degdega ah iyo wixii markaas cudurada yaryarka ah meesha lagula tacaalaa wixii kaloo dheerin naga naqdanay xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ee magaalada jowhara maxaa tirada markaas la geeyaa wixii ka tan badanna sidoo kale magaalada muqdisho ayaguna lageeya tuulooyinkaas in tuulooyinka qaar waxaa ka shaqeeyo hay-ado gaar ah ilaa iyo labi layd oo saddex hay-adood gaarayo balse tuulooyinka qaarkood inta badan tuulooyinka daruufo jiraan aawoodayan hay-adaha ay sii karin iska jiraan marka hay-ado ka yar oo ka shaqeeya way jiraan hadba laakiin xaaladaha emergency-ga ah dadka inti wadada lagu sii wado ee dhibaatada ay kusii kordhaysa hadda ay ku nafya karaan sida hoyooyinka ama dadka dhaabacyada ah inta badan wallaahi waa iska kullen waxaa la dhihi karaa xaaladda caafimaad waa dhinaca kale gudoomiye maxamed ayaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle ka codsaday in gargaar caafimaad loo fidiyo qoysaska ku nool tuulooyinka hoostaga degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe
aa way jirtaa dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka hay-adaha markaa sida gaarka waa taagereeya caafimaadka kullen waxaan ka codsanayaa kana rajeynaynaa ayagoo fiirinaya danta bulshada deegaanka in ay markaas bal amba isbitaal weyn markaas ama isbitaalka degmada nafti amba goobaha kale hay-adaha naftirkooda iyo hadda mashaariicda ay ku bixiyaan inay ladajibaarana markaas qalab macquula ee magaalada muqdisho looga maarmi karo dhanka dhaliinka iyo xaaladaha dhaabacyada degdega ahba waxaan ka codsaynaa in ay wax ay ka qabtaan markaas deegaano badan oo ka tirsan degmada balcad waxaa muddooyinkii dambe ka jiray xaalado caafimaad dari kadib markii cuduro kala duwan ay ka dhasheen haraadiga biyaha webiga shabeelle